Iyadoo dhawaan dowladda Soomaaliya ee dalka ka mamnuucday isticmaalka bacaha ayaa waxaa sii dabar go'aya bacaha lagu iibiyo biyaha saxan-saxda ah ee magaalada Beledweyne kuwaasi oo markii hore lagu heli jiray si fudud. Beddelka bacahaasi ayaa bulshada bilaabeen inay isticmaalaan caagadaha aan saameynta ku lahayn deegaanka kadib markii shirkadaha biyaha sifeeye ay sare u qaadeen qiimaha biyaha lagu iibiyo bacaha. Qaar ka mid ah dhalinyarada dadka ka iibiya biyaha saxan-saxda ah ayaa raadiyo Berulo u sheegay in hadda bulshada ay ka iibiyaan biyaha ku jira jerrycanada ama caagadaha kadib markii ay magaalada ku yaraadeen bacaha.
Magacaydu waa Xasan Ismaan Iibisa ama ka iibisa bulshada biyaha musaxda qaybahooda kala duwan. Horta iibinta biyaha musaxda markii hore waxaan ku iibi jirnay bacyaha qaybahooda kala duwan balse hadda bacyaha waa aan ka dhaafnay oo iibintii bacyaha inta badan bacyo waa ay sii dabar go'ayaan iyo magaalada oo dowladda ay ka mamnuucday. Marka bulshada markii hore bacyahan bacya ayaan ugu iibi jirnay balse hadda waxay ugu iibino oo jerrycanka iyo caagadaha qaybahooda kala duwan ayay noogu iibsadaan. Bulshadana sidoo kale iyadana waa la qabsatay in ay caagadaha ama jerrycamaha noocyadooda kala duwan noogu iibsadaan. Marka bulshadana waa ay la qabsadeen nidaamka jerrycan iibinta bacyihii ay sii dabar go'ayaan magaalada Beledweyne ama dowladda ay kasii mamnuucdayba in bac la isticmaalo.
Biyahan wax ka beddelka ku yimid awalkii hore bacyaha waxaa lagu bixin jiray halkii doolar shan iyo labaatan xabo oo bacyaha moysaxade culays oo ka yimid dhankii balaastikii la joojiyey bacyihii balaastikada oo caqabadaha xoolaha xigta ka yimid ayaa culays xaggooda dhankaasoo ka yimid kaasoo oo la xiriira in dhankii xamarna bacyihii ka imaanaya la joojiyey dhankan boosaasana la joojiyey bacyihii marka waxaa lagu koobay in oo labaatan laga dhigo labaatankii bacyihii haddana magaaladay kasii go'een waa la sii waayey lix iyo tobanaa laga dhigay lix iyo tobankii way socon weyse waxaa lagu soo celiyey marka in oo maadaama dadkii cabasho ay kasoo gudbiyeen oo magaaladii ay dadkii qaayil isla dhex mareen waxaa lagu soo celiyey in laga dhigo labaatankii oo weli hadda shan ay kasii maqan tahay labaatankaas xabaa hadda halkii doolar waa lagu iibiyaa Bacaha lagu iibiyey saxan-saxda ayaa saameyn xooggan ku leh deegaanka maadaama ay bulshada u isticmaalaan biyaha aanan gubin taasi oo beddelkeeduna ay cunaan xoolaha oo caafimaad darro kala kulma.